wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo iskaashiga caalamiga ee dowladda jubbaland ayaa kulan la qaadatay xubno ka socday hay-adaha ka howlgala magaalada kismaayo kulanka ayaa waxaa lagu falaqaynayay shaqooyinka sanadka ay wada qabteen hay-adaha ka howlgala magaalada kismaayo iyo wasaaradaha jubbaland caqabadaha soo wajahaya qodobadii u baahan in wax laga bedelo sanadka soo socda ugu horeyn agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta iyo maalgashiga caalamiga ee dowladda jubbaland mudane maxamed weli sheekh cali ayaa kulanka daafuray shirka marka wuxuu noqonayaa ajandihiisa in wax si wada jira isla xisaabtan iyo review loo wada sameeyo maxaa progress oon samaynay maxaa caqabade ama challenges oon hor taagan maxaa xuluul eh ama solutions oo loo samayn karaa caqabadaha jira si aysan usoo noqon sanadka soo socda hadduu ilaa yidhaahdo waxaan rajaynaynaa marka wasaarad kasto inay presentationkeedii ay joodiso oo markaasi la ogaado shaqada ay qabatay hay-ad kasta ay joodiso marka waa forum kind of isla xisaabtan ee wixii socday si fiicanna loo qabtay shaqooyinkii marka waxaan u rajaynaynaa tiimka farsamada ee hawshan sii wadi doono in si qurux badan loo wada daadihiyo oo laga wada shaqeeyo waxaan si gaara ugu mahad celinaya marka tiimkii barnaamijka abaabulkiisa iyo casuumadiisa qaybta ka ahaa waxaan u mahad celinayaa inta soo ajiibtay ee maanta ayagoo maalin shaqa ay tahay xafiisyadooda inta usoo xiray go'aansaday inay ka qayb qaataan qaasatan agaasimayaasha guud geesta kale iyagana waxaa geestooda ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada jubbaland iyo agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka jubbaland iyagoona si wada jira kulanka oo ka hadlay annagu haddaanu nahay wasaaradda waxbarashada runtii si dhow ayaan ula shaqaynaa hay-adda yunisef shaqadeedana ah shaqsiyan anigu waa horaa la soo bilaabay sagaashan iyo labadii oo kaleeto baan la soo bilaabay inaan kala shaqeeyo waxbarashada laakiin si ofishala hadda anigoo mas-uul dowladeed ah muddo hadda dhow ayaan kala shaqaynayay intii aan kala shaqaynaynana runtii wax wanaagsan baanu ku aragnay oo waxyaalo badan ayay naga caawisay waxyaalihii gaababka ahayoo jirayna in maaragtay laga soo kabto wixii kaloo cusubna hadda laysugu yimaado marka aad baan ugu faraxsanaya runtii inaan ka soo qaybgalay shirkan waxaan rabaa marka inaan xir ka taabto waxyaabaha ugu muhiimsan ee nala qabata hay-adda unisef oo ay ugu horeeyaan arrimaha washka nutritionka iyo health serviceska intaa waxaa dheer in outbreakskana ay si deg deg ah ay ugu qayb qaadato ayna ka jawaabto waxaa kaloo jira in oo tababaro fara badan oo sare loo qaadaya tayada shaqaalaha ee unisef qayb aad iyo aad u ballaaran ay ka qaadato intaana waxaa dheer arrimaha kambeynka iyo talaalkana qaybaha ugu ballaarana wacyigelinta iyo colchainka inay aad iyo aad ay investment badan gelisay taasna way ku ammaanan tahay intaa waxaa dheer